beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay farqiga u dhexeeya waxsoo saarkii beeraha ee burburkii dalka ka hor iyo kuwa sanadahan dambe iyagoo sheegay in dadka qaar tacabkii ay ku badasheen in dibadaha ay ka sugaan wax loogu yeero qarashka biilka ama qutulyuunka nolosha balse loo baahan yahay in dib loo soo celiyo halgankii wadajirka ahaa ee beeraleyda ay isla wadaagi jireen sidii sare loogu qaadi lahaa dalagyada la beerayo waxayna ku baaqeen in la sameeyo iskaashatooyin beeraha ah kuwaasi oo jaangoynaya istaraatiijiyada beeraha iyo caqabadaha jira cumar ciise xaaji oo ka mid ah beeraleyda haataani ku guda jira tacabka beeraha islamarkaana ka mid ahaa beeraleydii kasoo shaqeeyey mashruucii baarow ee dalagga bariiska wuxuu si qoto dheer ah kaga hadlayaa sida uu ahaa wax soo saarkii beeraha ee soddon sano ka hor iyo midka haatan la adeegsado waxa waaye xilligiisii ad hadda haddii laiskugu soo qabto horta nolol ahaan haddii la yidhaha nolosha maanta soomaaliya waxaan filaa nolosha boqolkiiba boqol hadday nooshahay haddii runta loo hadlo boqolkiiba boqol mata faraqaa jiro laakiin oo lisheshiinaynin oo laiskugu imaanaynin oo la walaaloobinaa jirta laakiin xagga nolosha haddii la yidhaaho xilligiisii adood xukunka jiri iyo hadda hadday nolosha aad u weyn tahay dibid lama aqaani dadka dhammaantiis badanaa dibiddaas u wada baxay waxaa jira qoos oo dibidda laga biilooy ma jiri jirin wakhtigiisiyaad dalagga markaas soo soo go'a awalan ninka haddii maarka dan yar yahay oos waxaysaa dalagga haddii markaas soo go'o oos dalaggii iskeeni waayo xalinta waa xaleelisku xalinaa ah markaasoo kale dan tabartaa jing ahe waxaa la aala tacbaa wixii fudeed sida galeydoo kaleenta oo galeydoo kaleenta sida khudaartoo kaleenta sida sisintoo kaleentaa markaa la tacbaa dalagga bariidkao dhanba waa la dhigaa fasalkaas arrimihiis dhanba waa la dhigaa waxaa lee la galaa marka xalin kaleenta waxa lee waaye in wax fudeed la tacbo bariid waa layska dhigaa marka eetarka markas toosa tacabka waxaa jira xilli oo jiri wax yeelehaysos jiri wax ka dhali waaynayo waxaa jira xili oo biila'aan oy wax ka dhali waahay beeralayda soomaaliyeed waxay qayb ka yihiin dadka lafdhabarka u ah dalka xagga dhaqaalaha iyo kobaca horumarka balse waxay u baahan yihiin in loo muujiyo taageero joogto ah si sar loogu qaado wax soo saarka beeraha iyo dhaqaalaha